waxaa soconaya dadaallo xoogan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta ka iman karta fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne kadib markii uu webigu jabsaday dhowr meelood oo ku yaala duleedka magaalada maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane maxamed bashiir waa waa mahadsan tahay wararka ugu dambeeya magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan webiga ayaa waxa uu sameeyey in uu soo jabsaday ama meelihii loogu talagalay in lagu hakiyo ayuu soo jabsaday meel yidhaha deegaanka qooqane oo duleedka waqooyi magaalada ku taalla buur loo dhigay ayuu soo jabsaday roobab da-ayay habeen hore oo sabab u ahaa sidoo kale helekeliyo kanaal laga sameeyey ama biyo xireen ay ka diyaariyeen guddigii gurmadka magaalada beledweyne laba meel ayuu kasoo jabsaday meel kale oo loogu talagalay in lagu hakiyo oo magaalada iyo duleedka magaalada meel u dhexaysa sidoo kale waa uu soo jabsaday mardhow oo aan la hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka xaaji casmaan dhagaxo wuxuu sheegay in weli ay dadaal wadaan xal oo dhan ay shaqaynayeen laakiin biyaha yimid ay ahayn biyo xoog badan laakiin la filayo in naqo uu daba taagan yahay oo uu bannaan ilaa laba habeen culeysku uu haynayo xaafadaha qaar dadku waa ay barakaceen xaafado kale oo la degan yahay waa jiraa inkastoo biyaha magaalada aynan kulli wada gelin oo meelo ka mid ah xaafadaha godka ay galeen haddana weli guddigu waxay ku adkaysanayaan in dadaal ay wadaan rajana ay ka qabaan inay ku guulaystaan in biyaha sidii ay magaalada mar walba dhibaato u gaarsii jireen si ka yar inay noqoto oo wax badan ay ka qabtaan ilaa hadda inta la og yahay wax khasaaro ah oo ka dhashay fatahaaddan cusub ilaa iyo hadda wax dhimasho ah ama burbur hantideed ilaa iyo hadda ma jirto ilaa shan iyo tobankii maalmooda ugu dambeeyey biyaha magaalada banaankeeda ayay guddiga gurmadka ku hortaagnaayeen oo ay ka celinayeen inay magaalada soo galaan dadku ay ka warqabeen wax kelisa ma ahayn intii badneed dadkii alaabahooda kuwa shakiga ka qaba meelahooda inay soo galayaan waa ay kala baxeen dadka kalena weli waxay ku talagaleen in magaalada meelaha taagaga ah oo aan biyuhu gaari karin inay sii degaan ilaa iyo hadda wax khasaaro nafeed iyo mid hantideed oo la og yahay oo biyuhu ay geysteen ma jirto maxamed bashiir xuseenow ilaa hadda maxaa dadaallo ah oo socda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ama maamulka hirshabelle ama hay-adaha samafalkaba
dadaalka hadda ugu weyn waxaa wada maamulka gobolka habaha ugu badnaada ee guddigii gurmadka xaaji cismaan dhagax uu madaxda u ahaa maamulka gobolka waxay dadaal ku sameeyeen ilaalinta meelaha ay howlaha ay ka socdaan iyo iyo fududeynta sidii hawsha loo qaban lahaa shalay waxaa soo gaaray magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare bartiis twitterka waxa uu ku qoray in lacag ilaa hal milyan gaaraysa ay soo gaartay lix boqol oo ka mid ah dowladda jabuuti ay soo dirtay shantii boqol oo dowladdii soomaaliya iyo labaiyo afartan kun oo kale oo iyadana ay soo dirtay qeybo ka mid ah dowladda federaalka dadaal badan waa uu socdaa robaba waxay ka da-ayaan dhulka taagga ah ee ethoobiya taasoo mar walba culeyska sii kordhin karta laakiin marka dhinac laga fiiriyo guddiga gurmadka dadaal badan ayay sameeyeen oo biyaha haddii aanan laga hortegi lahayn iyo waxa ay sameeyeen saacadahan ka horba magaalada waxay noqon lahayd kuwa ay biyuhu ay meel walba gaaraan